xukuumadda jabuuti ee uu hogaamiyo ismaaciil cumar geelle ayaa qorsheynaysay in dhammaadka bisha abril ay dalkeeda ka saarto muwaadiniinta itoobiyaanka ah ee sida sharci darrada ah ku jooga gudaha jabuuti dadkan itoobiyaanka ah ayaa kasoo kala jeeda qowmiyado kala duwan oo itoobiya ah waxayna dalka jabuuti ku galeen siyaabo kala duwan oo sharci darro ah oo ay ka mid yihiin taariib iyo gelitaan aanan ogolaasho haysanin tiradooda ayaa lagu qiyaasay boqolaal kunoo qof taas oo keentay inay ku dhowaadaan tirada dad ku dhashay dalka jabuuti arrintaas oo walaac ku dhalisay dadka jabuuti la taliyaha madaxweynaha jabuuti oo la hadlay wakaaladda wararka e f b ayaa sheegay in dowladda ay u qabatay dhammaadka bisha abril si dadka itoobiyaanka ah ay dalkeeda ugu saarto